halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimco labiiyo tobanka bisha februari sannadda laba kun lixiyo toban idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayna idaacaddeenana waxaa ka mid ah afar qof bay u yeedhayaan hal ninoo somalilaada dhex dhigaya amba hal gabadhoo somalilaada waa anfeerte waxa weeye mararka qaarna iyagoo waxba weydiin ayay maxaanku dhahdaa nin garoowa jooga warka qaataan horta dhammaan shaqaalaha iyo v o eda iyo madaxda waa u tahneedinaya waxaan leeyahay sanad gure wanaagsan idaacadda v o eda waxay idaacad kusoo biirtay idaacadda ku hadla afka soomaaliga aad baanan ugu hambalyaynayaa aad bayna waxtar badan u samaysay intii ay jirtay
waa aragtida qaar ka mid ah dhegaystayaasha laanta af soomaaliga ee v o eda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena faaqidaadda waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa qayb ka mid a waraysi aanu la yeelanay deeqa xuseen oo ah hooyada wiil soomaali maraykan oo qirtay dembiga uu ku eedaysan yahay ee ah inuu dhallinyaro kale oo soomaali ah ku caawiyey in ay u safraan suuriya si ay kooxda daacish ugu biiraan waraysi ayaanu idinka haynaa balse marka hore waxaad kusoo dhowaataan warkii caalamka
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa jimcaha maanta ah sheegay in dalalka awoodda badan ee dunidu ay isku raaceen sidii loo joojin lahaa colaadda ka aloosan dalka siiriya wadahadallo arrintaasi la xidhiira ayaa toddobaad gudihiis ku bilaaban doonaa jan egelan oo madax ka ah kulanka bini'aadamnimo ee qaramada midoobay ee ka dhacay dalka jarmalka halkaasi oo lagu gaaray heshiiska muuniq ayaa sheegay in heshiiskan uu noqon karo xalkii la sugayey wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mevluud kafazuglu ayaa jimcaha maanta boggiisa twitterka kusoo qoray inta labadani ay muhiim u tahay sidii xal loogu heli lahaa xiisada ka jirta waddanka syriya ra-iisul wasaaraha ruushka dimitri medvedef ayaa isaguna waxa uu ka digay in quwadaha caalamka ay ciidan dagaalama geeyaan dalka syriya waxa uu sheegay in howlgal dhulka ah oo la sameeyo uu keeni karo in cid walba dagaalkaasi ay ka qayb qaadato wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa la rajaynayaa inuu kula kulmo madaxa ururka nato magaalada munikh halkaasi oo shir ammaan ku saabsan uu ka dhacayo tani waxa ay ka dambeysay kadib markii militariga reer galbeedka ee horkacayo maraykanku ay sheegeen inay qorsheynayaan inay yurub ka sameeyaan xarunta ugu weyn ee ciidamada tan iyo dagaalkii qabooba maraykanka ayaa la filayaa in uu ballaariyo militariga yurub oo uu ku bixinayo in ka badan saddex bilyan oo dollar sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka halka naatana ay bilaabayso dhaqdhaqaaqyo dheeraad ah oo dhinaca militariga ah
bakistan ayaa ku dhawaaqday inay burburiso shabakadii ugu weyneed alqaacida ee koonfurta asia ayna fashilisay qorshe uu xabsiga kaga baxsan lahaa ninkii ku lugta lahaa dilka wariya daniel berl lieutenant general azim bajwa oo ah afhayeenka militariga bakistan ayaa sheegay inay xidheen sagaashan iyo toddoba mintidiin ah oo uu ku jiro faaruuq fati oo sidoo kale loo yaqaano musanna kaasi oo ah ku-xigeenka madaxa alqaacida ee gobolka bajwa waxa uu sheegay in dadka la xiray ay sidoo kale ku jiraan labiyo toban ka mid ah maalgeliyaasha ururka alqaacida shan iyo toban khuburo dhinaca walhaha qarxa ah iyo madaxa alqaacida ee afghanistan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington cabdirasaaq warsame oo ka mid a dhalinyaro soomaaliya oo ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo hore ay maxkamadii ugu eedeysay inay taageeraan ururka xagjirka ee isis ayaa shalayto maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kooxdaasi taageero fadhigii maxkamadda ee shalay kadib ayuu wariyaha v o eda maxamuud mascade waraysi la yeeshay cabdirasaaq warsame hooyadii oo lagu magacaabo deeqa xuseen waraysigiina sidan ayuu u dhacay dabcan dad fara badan waxay leeyihiin dhalinyaradan la soo xiray fursad ay isku difaacaan lama siiyo oo marar fara badan dowladdii iyo waxaa lagu qasbaa in ay dembi qirtaan iyadoo mararka qaar loo goodiyo si markaasi ay ay noqoto inaan wixii isdifaacin oo kale arinta noocaasa adigu ma dareentay mase arkaysa qof walba wax si u arag laakiin aniga to be honest runta markaan sheego oo ilaahay subxaana watacaala aan ka cabsado intii aniga aan arkay cunugeyga inta la iga xiray wax u goodiya ma arkin faamiliga waa aragta markii qof lasoo xiro ilmaha waxaa la dhahaa lagu booriyaa you can be silent ilaa aa looyar la hadashin alama hadli kartid looyar wiilkayga lahaa looyarkaasaan la xiriiri jirnay looyarka evidensigana tusi jiray waxyaalo badan oo aan arkay baa uun ma aragtay cunugeyga inuu dembigan qirto ku leedgaraysay ma ahane wax foors ahoo ama maaragta xoog ahoo quwad ahoo loo adeegsaday ma jirin maadaama dembigan dembiga ugu qofka xukunkiisa uu noqdo sida cad ilaa iyo shan iyo toban sano xariga maadaama hadda uu qirtay dembigan ka hooy ahaan rajo intee lag ayaad ka qabtaa in loo kafiifiyo ama uu markaasi laga dhimo waxyaabihii qofkii inkiray oo kale mathalan wallaahi mascadow hortu dembi kasta wuxuu leeyahay maximum sentencekiisa ama maaragtay wuxuu leeyahay xukumaadiisa qof walba dembigu uu sameeyaa lagu xukumaa wiilkayga one county oo maaragtay material support ah lagu jaaj gareeyey taasna waxay dhaheen fifteen years laakiin haddana waxay ku xiran tahay jaajka jaajka markuu go-aamiyo markaa kadibna waxaa waaye looyarada labada dhinacba ayagaa maaragtay go-aanka gaara waa garta marka rajada aad qabtahay dabcan waxay noqon doontaa mid wallaahi aniga qof islaana ahay runtii muslina ahay waxyaalo aana filanaynin kusoo baxbaxeen ilaahay subxaana watacaala iska tala saartay waxaan filayaana hadduu cunugeyga runta sheegay inuusan ilaahay subxaana watacaala nagu qadinaynin wadankan aan deganahayna mascadow haddii aad runta sheegtid runtu waxyaalo badanay ka googeysaa aniga laftigayga legal systemkan ka shaqeeya oo waxaan ahay victim advocate oo maaragtay dowladda u shaqeysa maxaa keena baad is leedahay in caruurta dhallinyarada ah sida wiilkaa oo kale weliba kuwii waxbaranaya ah laga ugaarsado halkan islamarkaasina ay alqaacida ama isis ama al-shabaab ay ku biiraan aniga waxaan qabaa oo waxaan aniga maskaxdayda ka keenay hadeer wax maxkamad laga sheegayna ma aha maadaama la dhageysan doono maaragtay cajaladan anigu maskaxdayda wax aan ka keenay waaye maxkamadna la igama sheegin qofna maaragtay ima dhihinoo saas uu dhahay laakiin waxa aragtidayda ay tahay mascadoo ilmaha maskaxdooda way yar tahay ilmaha markii la geeyo dugsi qur-aan oo wax loo dhigo anigu waxaan qabaa inaan looga sheekaynin waxyaalaha maaragtay oo cabsi cabsida ah runta markaan sheego ilmuhu cajaladaha ay fiirsanayaan oo maanta uu dhahay cunugeyga runtii wuxuu dhahay propaganda aan fiirsanayn at the same time ilmaha waxa nacam ay dhegeysanayaan ama loo sheegayo laleeyahay ilmaha typical qur-aanka in la baro way fiicanta ani dugsi qur-aana soo dhigtay soomaaliya weligay iyo alahey ama naaraa galay ama janaa galaysaa liima sheegin qur-aanka saanuu u socdaa saanaa loo dhigaa kanaa loo dhigaa nolo sheegi jiray ilmaha maskaxdooda way yar tahay haddaa wax u sheegtid bareenkooda wuxuusan qaadan karin aa jira waxaad leedahay ilmaha oo da-yar ah in dagaalo iyo jihaad iyo jannogelid iyo naar iyo arrimahaasaan loogala hadlay inaan looga sheekaynin la baro qur-aanka la baro xuquuqda waalidka la baro ilmaha haddaa si u fiirisay ilmihii wuxuu dhameeyey almost labaatan juz ama qur-aankii uu laba jeer kuna noqday laakiin xuquuqdii waalidka ma yaqaano naftiisii ma yaqaano waxaa laga yaabaa ilmihii qur-aanka inuu dhameeyo laakiin salaadba uusan tukanin in la baro ilmaha marka ugu horeysa waxyaalaha oo maaragtay uu xuquuqda waalidka la baro diinta si fiican loo baro aan dhinac kale loo barin ani ilmahana waxaan aniga qabaa runtii ilmuhu waa fornable adult waaye ilaa ay soo gaaraan labaatan iyo shan xataa caqli ku filan ma lahan deeqa xuseen oo ah hooyada dhashay cabdirasaaq warsame oo qirtay dembi maxkamadda minnesota ay ku eedeysay halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhegeystayaal markana waxaan soo gaarnay xiliyadii aanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana toddobaadkan uu ku saabsan yahay sanad guuradii sagaalaad ee ka soo wareegtay markii la furay idaacadda v o eda qaybteeda afka soomaaliga aragtida ay dadweynuhu ka qabaan iyo sidoo kale jawaabo maamulka uu ka siinayo su-aalaha dhegeystayaasha qaarkood ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa waxaanu sidoo kale idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah aragtida ay dhegeystayaasha noogu soo gudbiyeen boggeena facebooka kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada waxaa soo jeedinaya weriye jacfar kukaar oo muqdisho ku sugan
kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda v o a laanta af soomaaliga maanta ayay sagaal sano jirsatay isbedelladii ay idaacaddu soo martay waxyaabaha u qorshaysan xilliga dhow hambalyo iyo talooyin ay noo soo direen qaar ka mida dhegaystayaasheenna ayaynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa mar kale iyo faaqidaadda toddobaad markii ugu horraysay idaacadda v o a laantiida afka soomaaliga waxa ay howlgashay labiyo tobankii disembar kuniyo sagaal boqol iyo labiyo sagaashankii waxaanay hawada ku jirtay ilaa bishii meeye kuniyo sagaal boqol iyo afariyo sagaashankii laga soo bilaabo markii v o a soomaali dib loo furay waxaa maanta u go-ay sanadkii sagaalaad laba iyo tobankii februaayo labada kun iyo toddobadii ayuuna ahaa wakhtigii ay soo rogaal celisay waxaa bahda v o eda soomaaliga oo uu matelayo madaxa laanta cabdiraxmaan yebarow ay hambalyada iyo farxadda la wadaagayaan dhagaystayaasheeda oo qeyb weyn ka ah horumarka ay idaacaddu ku tallaabsatay waxaa v o eda laga dhagaystaa guud ahaan caalamka iyadoo la adeegsanayo aalado kala duwan waxaa hambalyada qayb ka ah dhagaystayaal kumanaan ah oo ku nool afrika iyo bariga dhexe kuwaasoo idaacadda afarta xili ay hawada soo gashaba ka dhagaysta kana akhrista tv-ga gaar ahaan dayaxa carabsaadka waana warbaahinta keliya ee af soomaali ku hadasha ee satalaadkaasi lagala socdo magaalada muqdisho waxaa idaacadda v o a sii daaya afarta xili ay maalin walba hawada soo gasho idaacado f m oo ku dhow toban haddii aanayba ka badnayn taasoo saamaxda in dhagaystayaasha ugu badani ay baahinta v o edu gaadho magaalada nairobi waxaa ku dhaqan tobanaan kun oo soomaali ah oo isugu jira degaan iyo qaxooti dadkaasi waxaa ka mid a in badan oo si toosa ugu xidhan idaacadda v o eda wariyaheenna nairobi maryan maxamuud bare ayaa qaar ka mid a dadkaasi weydiisay sida ay sagaal sano kadib u arkaan barnaamijyada idaacadda iyo waxa ay ku talinayaan maxamed maxamuud calasow oo si gooniya u xiiseeya dooda gaaban iyo faaqidaada toddobaadka isagoo dhanka kalena ku taliyey in casharo diiniya lagu soo baro idaacadda
c o a waxyaalo badanna way qabatay sagaalkii sanay shaqaynaysay waxyaalana ha laga daayo waa dhihi lahay horta waxyaalaha lagu soo daro aan dhihi lahay waa in lagu soo daro qayb diina oo diinta ka hadlaysa waa in lagu soo daro barnaamijka aan si gooniya u xiiseeya waa laba barnaamij wey kan la yidhaha dooda gaaban iyo kan la yidhaaho ma garanaysa jimcada baxa haa kan jimcada baxa laakiin waxaan leeyahay ha laga daayo afarnimo istaageersan in la keeno haddii kale waxay noqonaysaa maaragtay ma garanaysa nin dooran doorta ha u dhahdeen bay noqona waa dad iska soo horjeeda waa in la keeno iyadana waa jeclaan laha barnaamij waxyaalaha markaas taagan iyo toddobaadka wixii taagan bay ka hadlaan waa barnaamij waaqiciga la socda magara dhegaystayaasheena kenya waxaa ka mid a madaxda wadanka kenya ee soomaalida maxamed faarax sheediya oo ka mid a baarlamaanka kenya ayaa bogaadiyey kaalinta warbaahineed ee v o a soomaali horta waxaan nii hambalyanayaa idaacada v o a oo waktigeeda soomaali maaragtay iyo bulshada soomaali ku jirto adduunweyneha kulli caalamka oo wixii soomaaliya ka jiray adduunweyneha kulli maarata u bandhigtay v o a waxaan dhihi rabaa waa idaacad oo madax bannaan ah oo meel kastaba laga maqlaa warkooda iyo meesha joogto faa'iidadeeda waa waan dareennay soomaali wakti dheer yaa waddanku burburnaa marka v o a shaqo xoog le waxay qabatay inay soomaalida maarata isku keento fikradooda isku keento idaacada ugu hore la dhegeysan jiray b b c iyo keliya ahayd marka v o a markay soo gashe waa faa'iido badan baa laga gaaro oo wixii adduunweynaha ka jiro ama soomaalida si maarata burburka looga bixin laha unbay maaragtay iyay ka hadlaysa washington ama maraykanka waa waddan horumare waa waddan maraykanna waxay ku horumarsay fikradda madax banaanka ah v o a na waxay keentay fikraddoodan oo madax banaan ah inay soomaali meeja jirto maaragtay nin kastaba fikraddiisa uu dhiibto marka waxaan leeyahay hambalyo v o a hambalyo waxaan sugayaa inay programmeshiina muddada maaragtay ee dabeesha ku jirtiin inaa ku kordhisiin oo wakti wakti badan dadka hasiisiin habeenkii iyo salaadii iyo niska dambe iyo iyo meelaha shan kordha arkii la dhegeysta v o a marwa caashe axmed cabdalla waxay ka mid tahay siyaasiyiinta caanka ee soomaaliyeed sidee ayay caasha u aragtaa idaacadda v o a soomaali barnaamijyada ay xiisaysana waa kuwee run ahaantii haa waana ka qayb qaadan jiray barnaamijyadeeda from the beginning markii la la aasaasayna waan ka warqabay dad badan oo aan aqaano oo wariyayaal ahoo aada iyo aada u fiicanna way ka shaqaynayeen waana ka shaqeeyaan hadda idaacad runtii lagu tashan karo wax badan oo wanaagsanna shacabka soomaaliyeed run ahaantii u baahisa aad bay interesting u yihiin dhinaca siyaasada dhinaca wacyigelinta dhinaca maaragtay dhinac kasta xagga nabadaynta waxaan aad u dhegaystaa wicitaanka dhegaystaha barnaamijka la yidhaahdo soo marmar iyo falanqaynta labadaba aad baan u dhegaystaa marka run ahaantii aad bay u tahay maaragtay dadka soomaalida wuxuu ku taallaa interest badan dadku siiyaan ay sugaan dooda gaaban inkastoo aan wax badan ka qayb qaatay with yaasiin maxaa la yaasiin wardheere adigana mar aad samayn jirtay maryan ruun run ahaantii aad buu u yahay cajaayib waa dood yaroo kedisa laakiin runtii aad iyo aad mashhur u leh oo oo maaragtay mar walba ka ka turjunta dareenka dadka soomaaliyeed ama xagga siyaasadda ama xagga wacyigelinta ama xagga xitaa sometimes marmar xagga dhaqaalaha iyadoo looga hadlayo badan waan arkay maxamed cabdiraxmaan cali waa dhegaysto si gaara u xiiseeya barnaamijyada heesaha iyo salaamaha iyo weliba kan hidaha iyo dhaqanka ee idaajaha uu daadihiyo horjoogayaasha v o a ayuu ka codsaday in barnaamijyadaasi wakhtiga loo kordhiyo oo la ballaariyo aadaan u dhegaystaa waxaan dhegaystaa tan galabti ilaa iyo tan fiid fiidki wallahi v o edu waxaa weeye warbixinta adduunka o dhan anaa oo breaking newska ah iyo barnaamijyada ay soo geliyaan oo kale sida barnaamijyada dacmuistirka waxyaalahaas aad usoo taageera maaragtay nolosha biniaadanka wallahi v o edu waxaa weeye in lagu soo kordhiyo macnaha heesaha iyo barnaamijka hidiyaha dhaqanka maaragtay in ay barnaamijkaas in lasii badiyo sida af soomaaliga lagu baran lahaa in la ballaariya jeclaan lahaa wallahi v o edu waxaa weeye barnaam waa in hambaliyeynayaa shaqada wadaan lasii ballaariya wararkana macnaha soomaalida aad usii gaarsiiyo maryan maxamuud bare v o a nairobi magaalada hargeysa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay ku sugan yihiin dhegaystayaasha ugu badan ee v o a waxaanu idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan sida shacabka magaaladaasi ay u arkaan barnaamijyada iyo wararka ay idaacaddu tabiso hase yeeshee marka hore aanu dhegaysanno aragtida xukuumadda somalilan ee v o a waraysigan waxa inala socodsiinaya wariyaheenna hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac cabdilaahi aadan cumar oo ku magac dheer wayib waa saxafi roog cadaayo muddo dheerna bahda warbaahinta kasoo shaqaynayay qoraacaanana ka ah dhulka soomaalidu degto islamarkaana haatan ah la taliyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan haddaan ugu horeynba cabdillahi saasha ugu horeysa ku weydiiyo ka somalilan ahaan seed u aragtaan idaacaddii hadda way sagaal jirsanaysaa hadda maxay muddadaas sagaalka sanadooda ee dadka dee warbaahinta muddada kasoo shaqaynaya sida gaarkaana isha uga hayaa tahay mas-uul dowladda somalilan ka tirsanna waa tahay maxay intaa ku wanaagsanayd se maxay ku dhaliilanta in wax laga bedelo u baahnayd tahay cabdixakiim runtii horta maxaan ku dhahdaa iminka waxaad moodaa idaacada idaacadda v o da inay horta gees wada janjeeraan oo ay maxaan ku dhahdaa dhinac u wada shaqeeyaan oo ay dowladda soomaaliya ka jirtay federaalka la sheego inay u wada shaqeeyaan kudhigood ayaad moodaa ee aanay inta kale soomaalida ah aanay dhex u ahayn markaad dhegaysato eed eegto eed miisaanto bal marka ay wax ka sheegayaan puntland oo kale weligood iyo allohodma faragashadaan adhoono inay ka baqaaniyeen kale oo malaha dee xarig iyo waxbay ka baqaan iyo si kaloo loo khaarijiyo iyo wax laakiin marka ay arrimaha somaliland ka hadlayaan waxa weeye ma aha wax feernasa ma sameeyaan markaad eegto masalan doodoo kale oo ay inta badan sameeyaan afar qof bay u yeedhayaan hal ninoo somaliland ay dhex dhigayaan amba hal gabadhoo somaliland waa anfeerte waxa weeye mararka qaarna iyagoo waxba weydiin ayay maxaan ku dhahdaa nin garooba jooga war ka qaataan iyagoo ka warramaya laascaanood arrintaasna dee gaf bay ku tahay mowta somaliland waxyaaba badan bay ka tirsanaysaa dee arrintaasna waa waxyaabaha mowta waa ma fiicna kolleyba dee waxa weyaan meel cid kastona cid bay ku xidhan tahay oo masalan dee haddii ay warfaafin tahay waxay ku xidhan tahay dee wasaaradda warfaafinta inay wax weydiiyaan bay ahayd oo idhan war waxaasaan doonay inaan qabanay iyo saaisaa ilaa cidda kamar joogto somaliland waa meel dimuqraatiya miidiyaheeda waa la ogyahay siday wax u qoraan siday wax u sheegaan marka laakiin haddana kolleyba waxaa looga baahan yahay qofku inuu sameeyo isbarbardhig oo uu wax walba dhinaca kale ka eego
geesta kale markaad eegto dhinacaas waa dhinacii aragtidii dhinaca negativeka markii dhinaca kale eegno maxay ku wanaagsantay intaasi ay idaacadda ku kobacday muddadaasi haddaad eegto anigu horta dhinaca entertainmentka aad baan ugu jeclahay oo ku fiican tahay oo amadaalada aad ba ugu wanaagsan tahay maxaan ku dhahdaa wararka laftiisa ma xuma oo marka iminka la eego waxaa dad badan ba iminka waxa aaminsan yahin xoogaa b b c da yara ay ka yara moodo inay ka yar horumartay moojiba xagga waktiga inay tahay oo masalan warkii awal ay shanta markay b b c d da waxsoo afartay tan sheegaysa markaa dee soomaalida waxay tiraa war la qabaxaysa malo de warkii waa lasii sheegay therefore markaad iyada afarta dhegaysato dee markaa mar kale uma baahnid habeenkiina way ka horreynaysaayoo wixii kale cusub iyo habeenkiina uga horreynaysaa marka waxay la tahay inay sidaa tahay sida ay xogaaga maaragtay dadka badan ay iminka u heshatay u kasbatay ay tahay saas waayo maxaad soo jeedin lahayd imanka tusaale ahaan oo kale somalilan idaacaddu xidhiidh bay la leedahay hadda warbixinaa inta badan lagala soo xidhiidhaa warar baa lagala soo xidhiidhaa waraysiyaa laga qaadaa somalilan dhacdooyinka ka dhacaya ayaa la tabiya ama bulshada loo loo gudbiya intaasi xidhiidh baa dhex mara idaacadda hadday noqoto xarun ay ku leedahay iyo weliba xidhiidhada kala duwan maxaas leedahay way habboonad in lagu soo kordhiyo ama xidhiidhada markaynu ka hadlayna ama wax laga bedelo horta anu waxaan jeclahay inay horta intii hore in laskaga soo dhawaado v oda oo ay v oduna ay somaliland u cadaalad samayso oo dhinaca warka ah oo ay maaragtay dee shuruucdii saxaafaddu ay lahayd ay dee iyadoo eegaysa anay ka tallaabsan oo dee aynu isla wada garanayno dee marka qofku masalan uu dhinaca qura inuu wax ka qaataa dee waa iska ma fiicna mowtahay marka uu cid dood dhex gelinayana dee waxaa loo baahanya doodaas inay noqoto mid isku miisaaman xataa marka xagga shakhsiyaadka aad ka eegto iyo xagga tirada markaad ka eegtaba waxaa loo baahanya in la miisaamo marka runtii de wararkana hal markay war qaadanaysana inaanay ka qaadan de maxaan ku dhaha garoowe markay somaliland ka hadlaysay ila somaliland eeg xuduuda iyay leedahay aduu haddii iyagu hadday doona haba ku sheegaan inay sheegato laakiin waxa weye xuduudaha iyadoo ay leedahay ee dee maxaan ku dhahdaa ay ay iyadu xukunto ay ka taliso dee maaha inay meel kale ka wareystaan marka waxyaabaha cabashooyinka keenay ee somaliland ay maratay inta badan kaga cawataa v o da ayaa waxyaabahaas iyadana waxaa u fiican inay dadka reer somaliland kasbatee inay iska sii fogeysaa uma fiicna cabdulaahi aadan cumar wayab ayuu ahaa oo cabdixakiin maxamuud shirwac hargeysa ugu waramayey idaacaddu waxa ay tabisaa barnaamijyo kala duwan oo qaabab kala gedisan loo dhigo waxaa ka mid a faaqidaadda dooda gaaban wicitaanka dhagaystaha iyo barnaamijka dhakhtarka weydihi oo dhammaantood ah kuwo ay dadweynuhu qayb ka yihiin codkoodana ku gudbiyaan wariyaheenna barkhad maxamuud kaariye ayaa qaar ka mid a dhagaystayaasha v o a ee magaalada hargeysa la sheekaystay warbixintanna inoo soo diray tan iyo markii la aasaasay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa dhegaystayaasha ku xidhane ay kala socdeen barnaamijyo kala duwan kuwaas oo qaarkood toddobaadla yihiin qaarkoodna maalin leh barnaamijyada faaqidaadta toddobaadka dhakhtarka weydii dooda gaaban iyo wicitaanka dhegaystaha ayaa barnaamijyadaasi ka mid ah siyaabo kala duwan ayay dadweynuhu u arkaan barnaamijyadaasi axmed cabdilaahi waxa uu ka mid yahay dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda v o a waxa uu ka hadlayaa barnaamijyada inta badan dhegaysta iyo aragtida uu ka qabo horta waad mahadsantahay marka hore adiga iyo v o waad mahadsantihiin badanaa idaacaddan weliba waa waqtiyada dadkaan qaylin baan ku jiraayo waxay ii soo gashaa waqtiyada aan iska haysto janaska aad baan ula socdaa waana ka helaa barnaamijyadeedu aad u wanaagsan yihiin oo kan caafimaadka horta waa kugu muhiimsan oo waxaa laga helaabaa qofkii bukay baa helaya si isagu laftigiisu dawadiisii u doontaba oo inta dhakhtarka la weydiiyo xanuunkiisii la weydiinayo isna dhakhtarkii ka jawaabayo oo wixii la qaadanayo uu sheegaya isagoon dhakhtar batakin bu iska daweeya aniga laftigaygaa dhakhtar iskaga daweey taha tan kale dadweynahan mid kula talin lahay horta barnaamijyadan loo soo diyaarinayo inay dadku fahmaan oo waxa looga jeedo iyo macnaha qof kan loo soo fadhiisay nin mas-uula loo soo fadhiisanaya waa kan wicitaanka ee inta mas-uul la soo fadhiisay wax la weydiinayo ee su-aalaha la weydiinayo in dadku hadday iskaraameyn waayaanna dee karaame ma jiraysay ka dhigan tahay in adiga lagu karaameeyo qofkanaad karaamayso ayay muhiimad ku jirtaa marka in ninkan mas-uulkee lasoo weydiiyey ay dadku u fahmaan in la weydiinayo wixii dadku u baahnaayeen waxaad nooga qabatay halkeedna gaadhsiisay halkeedna la damacsantahay inaadna gaadhsiiso inay sidaa u fahmaan laakiin aanay u arag in ninkan weerar lagu yahayoo ay weydiiyaan su-aala aan loo baahnayn geesta kale warda cawil sidoo kale waxay ka mid tahay dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ee la socda barnaamijyada v o a waxay cabiraysaa aragtideeda la xidhiidha barnaamijyadaasi iyo waxay la tahay in lagu kordhiyo marka ugu horeysa barnaamijyo aada u fiican bay v o edu qabataa oo ka mida kuwa aad sheegtay inta badan kuwa aan xiiseeya waxaa ka mid a barnaamijyada dooda gaaban iyo dakhtarka waxweydii markaan eego dhinaca ka dooda gaaban oon anugu aada u xiiseeyo waktiga unbaan oran lahaa waktigoo aada u kooban doodii oo la xiiseynayo baa one point iyadoo aadan sidii u xiiseynaysay bay hal mar ku go-aysaa kaa dooda gaaban oo kale in waktigeeda haddii yar kordhin karaan macquul tahay la kordhiyo waadicda lagu soo qaato laftarkooda way iska fiican yihin anigu intaan dhegaystay qaari qanciyaa way ku jiraan waxa ugu badanee dadkeenan haddaan inaku nahay soomaalida aan u baahannahayna waxa weeyaan in arrimihii bulshada laga hadla inta ugu badan kaasaan xooga ay saar odhan lahaa qolooyinkeen qoloyinkiina v o eda inay xoogga saaraan ka arrimaha bulshada oo bulshadu wax badan si ay u kala faa'iidayso si aan qof aan waxaan ogeyn oon la soconini markuu doodaa dhagaysto uu in yar uga faa'iido uu intii isaguna in kale usii gudbin karo saasaan oran lahaa ka dhakhtarka wax weydiye laftarkiisu waqtiguu ku kooban yahin laakiin wax macquula laga faa'iidaystayo su-aalo badan oo bulsho badan u baahnayd baa qof soo weydiinayasa intii dambana ka daba dhegeysanaysa ka faa'iideysa waxaan jeclaan lahaa dhakhaatiirta xagga indhaha oo kale caruurta waxyaabaha dadkan inteena soomaalideena inta ugu badan uur ku jirta ka cabataa ama gastrig iyo waxaas in kuwaana lagu daro aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijyadan waan ku faraxsannahay v o da huda cali xasan waa gabadh dhalinyaro ah in badanna ardayada ahayd waxay ka sheekaynaysaa siday isku barteen iyada iyo barnaamijka dooda gaaban ee ka baxaa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan runtii odhan lahaa waxaan ugu dhegeysi badanahay barnaamijka dooda gaaban oo runtii lagaga hadlo inta badan mawaadiic wakhtiga taagan ama xaadira ama xasaasiyaba oo runtii soo jiidasho gaara isagu leh wax taagan laga hadlayo ama wax xiisale laga hadlayo ama arrin muuqato runtii dhegeysiga dadweynaha soo jiidata lagu falanqeeyo runtiina waa ka ugu badan een idaacadda dhegeysan jiray baan filayaa wakhtiyadaan ku socdo jaamacadaha oo kale aan tegayo oo kale anagoo baska saaran ay soo galaan oo laisku qabqabsan jiray noodaan dhegeysana iyo iyo waa la dhaafinayaa runtii barnaamijkaas aad aad ii xiise geliya isagoo runtii anigu arday baan ahaa in badan marka barnaamijkaas oo kale wuxuu ku dhici jiray waktiyo ardaydu jaamacadaha ku socdaan oo la degdegayo la cararayo oo runtii wuu nagu yaraa wakti ka yara habboon oo kale baan runtii rajayn lahaa in lagu bedelo ama subax hore oo kale waktiga shaqada intaan la gelin oo kale waktiyada qofku freshka si fiican maskaxdiisu usoo jiidan karto intaasoo keliya maaha ee barnaamijyada kale ee ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa inta badan dadweynaha ku xidhani u arkaan kuwo ka turjumaya baahida ay qabaan halka qaar kalena ay qabaan aragtitaa ka duwan oo ay ka mid tahay in wakhtiyada barnaamijyada qaarkood la kordhiyo ama qaarkood mawduucyada qaar loo xulo barkhad maxamuud kaariye v o a
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo muqdisho idinkaga imanaya waxaanan u gaar yeelnay munaasabadda xuska sagaal guurada laanta af soomaaliga ee v o a oo maanta ay sagaal sanno u buuxsantay shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso waxa ay madaxda iyo wariyeyaasha laanta af soomaaliga ee v o a la wadaagayaan dabaaldega iyagoo hambalyada munaasabadda dhankooda ka soo tabinaya si lamida sida goobaha kalena waxa ay v o a weydiinaysaa horumarka ka sakow in ay jiraan dhaliilo ay jecel yihiin in meesha laga saaro amaba waxyaabo ay isleeyihiin way habboonaan lahayd in la soo kordhiyo faadumo yaasiin jaamac ayaa dhegaystayaasheenna boosaaso qaarkood la kulantay bismillahi raxmaan raxiim waxaa la dhahaa yaasiin xaaji cabdulaahi beeldaaje oo boosaaso degan horta dhammaan shaqaalaha iyo v o eeda iyo madaxda waa u tahneedinaya waxaan leeyahay sanad gure wanaagsan daacadda v o eeda daacad kusoo biirtay daacadda ku hadla afka soomaaliga aad baanan ugu hambalyeynayaa aad bayna waxtar badan u samaysay intii ay jirtay programmada ka baxay iyo magaranaysa waxyaabaha ay soo kordhisay iyo sida loo dhegeysto iyo wakhtiga la dhegeysto intaba waa waxay ahaayeen wakhti ku habboon iyo yacni barnaamijyo ku habboon oo ay soo deyso oo aada looga faa'iidaystay aniguna waa ka mid ahay dhegeysayaasha ku xiran ilaa iyo wakhti badan yaasiin maxaad ku dari lahayd barnaamijyada v o a ka baxa mase jiraan kuwo aada isleedahay kuwo kale lagu bedelo ha e waxaan jeclaan lahaa barnaamijka baxaa jimcaha oo falaqaynta iyo doodo kaleeto barnaamijka islaamka oo isku isku dhowdhow in mid looga faa'idaysto waqti kale wax kale looga faa'idaysto maadaama isku wax laga hadlay falaqaynto kale program baa laga hadlaa waqti war waxaa dhacay ama arrin dhacday ama arrin taagan doodana isla arrintaasa lagu qabtaa marka waxaan jeclaan lahaa in programmaad waqtigu maadaama qaali yahay in waqtigaas kala haray wax kale ama program kale oo markaa taaganood ka faa'iidaysan lahaayeen laga faa'iidaysto maxamed faarac ciise gaashaan ku magac dheer horta marka ugu horraysa munaasabaddan faadumo inoo ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan hambalyo diiran u diro dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka voice of america iyo shaqaalaha ka shaqeeya meel kastoo ay joogaan wariyayaal ha noqdeen ama maamul iyo madax ha noqdeen waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kale bashbashii barwaaqo ku gaara anigu waa dhagaystaa voice of america ima dhaafto inta badan laakiin waxaa iska jira barnaamijyo badan oo muxuu ahay yani aad leedahay waa laga sii hagaajin kari lahaa sidaas way jiraan waxaa ka mida masalan barnaamijkan dooda gaabanoo laba qof lagu waa fiican tahay dooda laakiin dadka la keenayo heerkooda iyo aqoontooda iyo shakhsiyadnimadooda waxaa la rabaa qof weyn oo miisaan leh oo bulshadu wax ka dhegaysan kadho waxaana aqoonule uu sheegayo inay noqoto qofkii qof aan laba garanayno sanya sumadla ah haddii la keeno wax dhegaysanaya wax bulshada uu kordhinayo midna ma laha ama barnaamijka dad culaysao waslina mar walba keena ama haddii kale iska tirtira habka wariyaashu ay waraysyada u qaadaan ama ay barnaamijyada u jeediyaan soo aragtaa barnaamijkaas muxuu ahaaye ma xuma wariyayaashu dad badanoo waayaaraga bay leeyihiin qaar muxuu ahaaye iska ee ah waxyaalo iska hoose oo bilow daabeel ka hadlaana waa iska jiri jireen qaarkood hadda laga eriyey meesha waa jireen laakiin dadka hadda jooga runtii dadaan dhaliilayo maaha aad bay u fiican yihiin wiilal iyo gabdhaba aniga waxaa layidhahaa cabdirasaaq cawal axmed suufina waan ku magacdheerahay horta marka hore dhammaan waa idin salaamaya intaad tira ka tihiin cabdiraxmaan yabarow shaqaalaha tiftarayaasha meel kastoo aad joogtaan soomaaliya iyo dibaddaba waa idin salaamaya salaan kadib waxaan leeyahay wallaahi waxaan u arkaa inta ay jirtay inay bulshada wax u qabatay aadna waan u dhegaysan jiray oo v o da baa soo gashay raadiyaha inoo keena ama idaacadda ama dhalada ina geey ayaan dhihi jiray ma garatay waana laga yaabaa dee si kasta oo qofka u dadaalo in wax dhaliila yimaadaan laakiin aniga xaggayga wax hadda aan v o a ku dhaliilo ma garanayo laakiin inaan wacyigelin ku sameeyo idhaahdo dadaal sameeya oo bulshadana u cadaalad fala oo barnaamijyo kale oo waxaan dhihi lahaa sida majaajilooyinka iyo waxyaalaha dhaqankaa iyo ku kordhiya barnaamijyada aad samaysaan oo soo daysaan macnaha waxaa jira ereyo googoosahoo dhaqana iyo waxyaala yaryar oo kooban oo muddo yar ku bixi kara oo dadka aad ugu macaan ilaa annagu maraykan maahna soomaali baan nahay ma ogtahay heesta ay ku soo gasho v o a waxaan dhihi lahaa inta la bedelo iyadoo soomaaliyaysan waxaan kaleeto intaa ku darayaa anugu abwaan baanahay abwaaniintu waxay ka mid yihiin saxaafadda qayb ka mida weeye dhowr kelmadood oo gabaya hala ku daray oo aan badnayn iyagoo u dhexeeyo bulshadu dhex ku hirataaye dhalashiya ma eegaan nimay dhaxal wadaagaane dheef iyo hunguri laguma sabo dhuuni iyo soore waa garsoorayaal labada dhinac dheegna aan xigine markay taladu dhiiriga gashay dhaab ka bixiyaane nin kastaba ha dhamo ee iyagu waa u dhididaane afartaa dhammeeyee waxaan dhinac ka raacsiiyey dhuguf laguma aamino hadduu dhaanku yahay guule hadday dhooban tahay ceelka waa loo dhaqsanayaayoo dhooma haddaan loo xadadin dheelli wow haliso dhabaakiya waxaa loo diraa doobkii dhaabane eh dhalandhoolka maanta waxay dhigadka jiirtaaba goortuu hogaamada dhifsado dhoocilkuna daalo waa maraaxil lagu dhexo halkay kaga dhigayaan nin dhammaysta iyo caaqil baa soo dhadhaansadahe dhibicna kama ridaan haamihii dhumucda weynaaye loomana hor dhigo awrkii aan socodka dheerayna nin kastoo xildhibo waa sidii dhaanshaw oo kale ah nin kastoo xildhibo waa sidii dhaanshaw oo kale ah
wasiirka warfaafinta maamul goboleedka galmudug maxamuud aadan cismaan masagawaa ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda sagaal guurada soo laabashadii qaybta af soomaaliga ee v o a la wadaagay maamulka iyo wariyayaasha idaacadda waxaana u waramay weriye cabdiwaaxid macalin isaaq oo gaalkacyo nooga soo warama v o da waa idin salaamaya marka hore magacayga iyo magaca galmudugna waxaan idinkugu hambalyaynayaa sanad guurida sagaalaad ee ka soo wareegtay aasaaska laanta afka soomaaliga v o a runtii v o a waa warbaahin aada casri u ah kana howlgasha caalamkao dhan oo si international levela loo dhegeysto annagu galmudug ahaan waa soo dhaweynaynaa waayo waxaa noo jooga weriye oo haddaba adiga suurtagal kuu tahay inaad aragtideenna iyo codkeenna aad ku biiriso barnaamijka dabaaldega sanadguurada sagaalaad ee v o a da laanta afka soomaaliga v o a waxaan idinku sii boorin lahaa in intaas laga sii badiyo oo fadhiyo badan la gaarsiiyo oo galmudug oo kaleetood hadda meesha hal weriye uu nooga joogo in station dhan laga sameeyo adigoo galmudug nala jooga iyo inta daafaha caalamka joogta iyo xarunta weyne dalka maraykanka ku taala intaan garanan karno iyo intaanan garan karinba waa idin salaamayna waana idin hambalyaynayna magacayga iyo magaca galmudug ayaana idinkugu hambalyaynaya abwaan maxamuud cabdulaahi ciise singub ayaa aragtidiisa la xidhiidha v o a iyo waxa ay soo kordhisay kasakow waxa uu soo jeedinayaa talooyin kala duwan oo intooda badani ay la xidhiidhaan barnaamijyada ay tabiso mar uu beledweyne booqday abwaanku ayuu u waramay wariyaheenna xuseen xasan dhaqane wax badan baad samayseen oo weliba warar faahfaahsan oo kuwa kale ka fara badan oo aad aada u mooda inay u fiican yihiin wariyaasheedu boqol kiiba boqol waayo way waxay ahayd abuurkeedu da-deedu way yarayd af soomaaligan v o edu maantana iyadaa ugu horreysaan odhan karaa maanta iyadaa ugu horreysaan odhan karaa waayo kolkii waxay warantaa hadday u yarta hal saac waad ka boganaysaa waan idinku mahadinaynaa waa isxilqaanteen waxaan qabaa dalka maanta siduu soo gaadhay inay warfaafin iyo tahay diyaaradahan dadku leeyahay adeega iyo xawaaladaha intaasaanu qabaa inay ku simeen maanta nabadda timaada dadka inay ku simeen ayaan qabaa
wararka ay gudbiso v o eda ka sokow ma isleedahay soomaaliya wax badan ayay ku kordhisay oo aanan hor dadkayna u heli karin
aada iyo aad mid waxaa weeye innagu waxaynu dhegaysan jirnay b b c laba xaalo labadaba oo hade waa dawladda ugu weyn ayay ka furan tahay oo dee tixgelin bay leedahay oo dee hadalka qofka dawladda ugu weyn kolka hadasho waxaa waxaa loo qaataa inuu wax macquula yahay waxaa kaloo joogtaan dal fog oo dee yurubtan aynu isku dhownahay iyo ma waxaa laga soo tuuraya dhul fog baa laga soo tuuraya waxaa kale oo ay samaysay dadaal badan oo waxaan u malayn dunida meel aynan joogin inay yar tahay marka waxay kordhisay waxyaalo fara badan fara badan fara badan fara badan xoghayn badan bay samaysay warar badan bay samaysay meelo badan oo la ogeyn bay gacantogyaalaysa waxyaalo badan oo baraarugaa la sameeyey ma v o a waxa weeye maaragtay waxay xisaaban tahay inay qeyb weyn ka qaateen ummadda soomaaliyeed kabideedii inay qeyb weyn ka qaateen wax dhaliilana waxaan ku hayaa dooda gaaban dhaliishaan ku hayaa waxaa weeye weli laba ruux oo tiraa fikraddaasaan raacsanahay may soo gelin deedna waxaad kalkaa ka dheexanaysaa kolkuu mid waqliba hadlo waxaad ka dheexanaysaa inuu qoladiisa u hadlay anigu taa keliyaan dhaliil ku arkay dooda gaaban waxaanan kale oon ku tarin lahaa brofesor hebelsha iska daaya doctor hebel iyo aqoon-yahan hebel iyo ma qabo qof qofka magaciisaa loogu yeedhaa waayo waxa weeye qofkii haddii la yidhaha bawer weyn la siiyo bawer weyn haddii la siiyo waa dhibaato weyn marka waxa weeye dooda gaaban waxaan odhan lahaa si u yar bedela wax talo ah oo aad u jeedinayso maamulka iyo shaqaalaha v o a oo barnaamijyada ay wadaan in wax laga bedelo ama wax lagu kordhiyo horta inaan dhaliilaa waa khalad oo waayo meel maran bay ka soo bilaabeen meel fogna way marayaan horta waan dhiiri gelinayaa waxaan ku dhiiri gelinayaa inay ka qaateen jabkii soomaaliya kabideeda ay dhaqaaqaysa inay wax weyn ka qaateen dadku dee ma wada ma wada heri karo janska magaariga laakiin nin waliba reediyo buu qaataa wuxuu la socdaa waxa baha marka kolka af ingiriiska lagu hadlay ama carabiga lagu hadlay ama faransiiska lagu hadlay de annagu ma naqaano marka dee kolkay v o a ay ku hadasho iyadoo maraykan joogto dee af soomaaliya ku hadasho dadka way kaa xigaan markale kale waxaan ku ammaanayaa sida dhaqsaha badan ay dareenkeedu yani u gaadheen adduunka waxaa kale oo dhalishaydu tahay hanagu kibrinina jaamicii aan waxba noo qabanayn waxba nooma qabto aqoon-yahanka waxba nooma qabto wuuna kala tuuraa wuxuu maqnaa soddon sano waxbuu iska u soo dhiganayaa ma iska joogyaaba nama yaqaan waxaanu ka xanaaqna ma yaqaan saanu u wada doodna ma yaqaan arqabada ma yaqaan habaryar ma yaqaan abti ma yaqaan inaabti ma yaqaan degaan ma yaqaan wuu imanayaa tacliim baan wataa buu leeyay taa dhaliishada waxaan odhan lahaa si kale uma dhaliileene ninku darajadiisa ha wato waxaa kaloo beledweyne hambalyo iyo talooyinba ka soo diray bashiir xuseen dhoorre oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne waxaana xiga maxamed cismaan makaraan oo maamule ka ah idaacadda hiiraan weyn oo v o e da sii baahisa marka hore waxaan u hambalaynayaa sagaal sano guuradii ee v o e ay ku soo laabatay laanteeda af soomaaliga hawada waxaan aniga aad ahaan uga warqabaa anoo ka mid a maamulka gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxyaabaha ay howlaha ay u qabato v o e da ummadda amaba habka saxaafadeed ay u gudbiso waxyaabaha ku saabsan siyaasadda amaba wacyiga jira amaba waxaa kaloon dhihi karnaa wacyigelinta ay dadka xataa ay gaarsiiso waa midaan aada iyo aada u riyaaqnay waxyaabaha kaleeto oo aan ogsoonahay waxaan ogsoonahay dadka bobulationka hadda adduunyada dhallinyarada boqolkiiba waxaa la yihahda waa toddobaatan sida soomaalida la sheego xataa barnaamijkaas gaarka ay ku soo kordhisay ee toddobada saaci barka oo ah barnaamijka dhallinyarada ayadoo laftigeeda waxay siinaysaa dhiirigelin iyo wacyigelin dhallinyarada oo ah jiilkii dambe ama dadkii maarata mustaqbalkan dalkan wax u noqon lahaa ummaddan kaletana inay ila qabtaan jeclahay in la yidhahdo un soomaalidu tiraado v o e da waa sheegtay oo wararkeeda ay noqoto warar maarata aad iyo aad loogu kalsoon yahay iyo habka wariyaasheeda ku kala baahsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay u yihiin dad laftigeedu aqoonta saxaafadeed oo u kaamil uu u yahay anigoo ku hadlaya magaca warbaahinta hiiraan weyn ee degmooyinka beledweyne iyo buulo burde oo ay tahay idaacad aan mar walba baahino afarta mar oo ay soo gasho v o eda qeybteeda afka soomaaliga oo aan u baahino dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalooyinka beledweyne iyo buulo burde deegaanada hoos yimaada xilliyada aan baahinana dadku waxay yihiin kuwa si aada ugu xiran islamarkaana dhegaysto marka sanad gurada sagaalaad ee v o eda waxaan leeyahay hambalyo waxaad arkaysaa xilliga hore ee soomaaliya ama geeska afrikada bari markay tahay saacadda laba iyo tobanka subaxnimo ama lixda aroornimo in dadka soomaaliyeed ay aada u sugayaan oo aada u dhagaysanayaan oo meelaha lagu qaxweeyo inta badan dadka soomaaliyeedna waxa ay ka helaan xogaha saxda ee caalamka iyo gudaha iyo dibadda ka jiro magacaygu waa faarax cabdi cali oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan runtii waxaan ku hambalaynayaa idaacadda v o a oo ay tahay sanad guuradeedii sagaalaad idaacadda v o a waa idaacadda ugu dhegeysiga badan gobolka hiiraan ama magaalada beledweyne runtii barnaamijyada ay soo daysana waa barnaamijyo runtii dadka ay ka wada heleen aniga kaas ahaan runtii aan aad u daneeyo dhegeysigeedana uu ugu badan yahay marka madaxa idaacadda dhammaan yabarow waa hambalaynayaa iyo shaqaalaha kale guud barnaamijyada ay soo deeyaan oo sportis leh oo dhaqanka leh ganacsiga leh wararka iyo dhacdooyinka barnaamijka martida iyo microfonka barnaamijyo runtii aan aad u daneeyaa jiro v o eda aan ka dhegeysto sanad guuridan waa sanad guuridii sagaalaad waxaan rajaynaynaa insha allah sanad guuridii boqolaad ayadoo la dabaaldegaano in marka ciddii nool aragto insha allah marka aadaan ugu hambalaynayna insha allah waxaa jira dhegaystayaal fara badan oo jecel inay su-aalo weydiiyaan madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow hase yeeshee waxaanu ka cudur daaranaynaa inaanan dhammaantood wada gudbin karin wakhtiga oo cidhiiri ah hawadii su-aasha ugu horeysa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdiqaadir roogow isaaq oo ku nool magaalada muqdisho marka waan salaamayaa dhammaan idaacadda v o a da marka waxaan rabaa inaan weydiiyo agaasimaha laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkan uu daayo abwaan idaajaa waan aad baan u xiiseeyaa barnaamijkaas uu daayo marka cod ahaan waan u maqalnaa marka ma heli karnaa website-ka isagoo qoraal ahaan ah taasaan raba inaan weydiiyo waad mahadsan tahay marka hore cabdilqaadir waad mahadsan tahay intaas aanan jawaabta cabdilqaadir roobow iyo su-aasha uu ka qabo barnaamijka dhaqankii hidaha aanan u gelin waxaan marka hore aan salaan u diraya dhammaan dhegaystayaasha laanta af soomaaliga ee v o a aanan uga mahadinayaa dhegaysigooda iyo naqdinta iyo hambalyada iyo wax alla wixii xiriira ay mar walba sida joogta nooga soo diraan waxaa kaloo iyagana aan si gaara ugu mahadinayaa aqoon-yahanada mar walba nagala qayb gala ee ummadda u iftiisha barnaamijyada kala duwan iyo waxyaabaha aanu ka hadalla ee dadku ay danaynayaan oo mar walba wakhtigooda qaaligaana siiya haddii aan u soo noqdo cabdulqaadir roobow isxaaq su-aasha uu ku leeyahay ma heli karnaa barnaamijka dhaqanka hiddaha oo qoraalah cabdulqaadir waxaan la heli karin ma jirto wakhtigan xaadirka ah shaqaalaha aanu hayno intaa ay sameeyaanba ayay ku filan yihiin laakiin waa waxaan ku talageli karna mustaqbalka oon eegi karno haddii rabbi idmo inaanu ballaarino oo siaad sheegtay qoraaladana la kaydiyo oo si dadku ay iyagoo qoraalana ay uga bogtaan waa talo fiican iyadana waan tixgelinaynaa su-aashaada cabdulaahi cawad muuse abwaan cawdkale okay marka hore horta idaacadda v o da waa u hambalyaynaya intaa markaan ka gudba waxa weeye idaacaddu muddada ay jirtay iyo nuxurkeeda iyo waxqabadkeedu ismale way ka weyn tahay muddada ay jirtay waxqabadkeedu balse waxyaabaha aan tabaya waxa weeye laba qodob keliya qodobka koobaad dhinaca suugaanta soomaaliyeed nin qoraa asara soomaaliyeed abwaan datoor qoraa axmed faarac ciidajaa ayaa suugaan ka sii dayay laakiin intii dhimatay suugaantoodu sii daaya inta nool waa ilowdeen dadka nool oo dhowr iyo labaatanka sanoo burburka ama qaan gaaray ama xilliyadii ku dhowaa sugaantoodii waa ilowdeene ha la sii daayo aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi cawad muuse awaan cawdgale oo la ii sheegay inuu boosaaso joogo cabdulaahi malaha sibayba kaa noqotay mar haddaad awaan tahay boosaasona aad wakhtigan xaadirkaa joogto waxaa kula joogaba ninkaa su-aasha u qabtay axmed faarax cali idaaja oo isna ka soo qayb galay kulan loogu qabtay abwaanada oo jaamacad ku taala boosaaso ay qabatay oo maalmahan socday marka malaha way ku wanaagsanaa inaad axmed is aragtaan balse annaga kaa gaarsiin doona haddiise aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada waa runtaa oo abwaano badan oo dhintay ayaa warkooda iyo murtidooda la soo daaya haddee dadkuna waxay u badan yihiin kuwii hore ayay u badan yihiin oo sugaanta abwaanadoodii waa wada tegeen haddii ahaan lahayn kuwa heesaaya iyo haddii wax kuwa curinayayba heesaha markaanu sii daynayna waxaad maqashaa maxamed axmed iyo mogool iyo maxamed sulaymaan iyo qaar badanoo jecleen inayna ayna nala joogin oo ay maqan yihiin laakiin saasoy tahay qoraaga axmed faarax cali idaaja waxaanuu urushay kumuu talagelin inuu dad dhintay keliya ka keeno kuwii tegey ee dhintay oo dee wakhtigooda aniga adiga aanan joogin iyo kuwa naga dambeeya waa loo baahan yahay in la ogaado oo uu soo qaato saasoy tahay haddana marar badan waxaad maqashaa isaga oo leh nin hebel ama abwaan hebel ayaa wakhti hebel aan la kulmay kuwa badan oo ula kulma uu raashayna way jirtaa oo iyagoo nool uu la hadlay dee tii allana ay u timid kadib waxaa ugu dambeeyey haddaad xasuusto barnaamijyadii toddobaadiina soo dhaafay uu sii daayey abwaan cali sugule oo uu ka sheekeeyey markii isku dambeysay meesha ugu tegey meesha la yidhahda cajamaan mise shaariqa midkood uu ugu tegey aqalkii uu ka deganaa oo uu ka sheekeeyey qaabilaadiisii iyo qolkii ugu tegey marka way jirtaa in maarkino dad noolna lala hadlo kuwa dhintayna aan laga tegaynin oo ujeeddada barnaamijkaaba wuxuu yahay dhaqankiiyo hidihii in lagu nooleeyo oo hadday nool yihiin haddii kale taada talada ah in maarkino kuwa noolna lala hadlo maaqan inaad la socotee waxaa jira barnaamij aan ugu talagalay dhallinyarada oo baxa kowda iyo barka duhurnimo ilaa labada duhurnimo maalin kasta maalinta axadda ah waxa aanu u hibaynay dhinaca suugaanta oo aan ugu magacdarnay hibada iyo hal abuurka oo axad kasta baxa xataa caweyska isagoo kooban ayaanu ku sii daynaa caweyska oo baxa isaguna maalinta sabtida habeenimada axaddu soo gelayso marka barnaamijyadu way jiraan dhallinyaradii lagama tegin waanad ku mahadsan tahay in maarkino aadna xasuusiso qoraaga axmed faarax cali idaajaana imailkaaga ayaan u gudbin doonaa si isaga laftiisana fikirkiisa uu kugu soo diro haddii rabbi idmo bismillahi raxmaan raxiim magacii waa fawsiye xasan maxamed ku nool soomaaliya muqdisho waxaan la socdaa barnaamijkan qumanaha barnaamij qiimo leh oo aada u fiican oo tayo leh waaye marka cabdiraxmaan yabro waxaan weydiin lahay maka dhigi karaa telefishin muuqaal ah si aan ugu badno barnaamijkaas mar walbo fosi aad baad u mahadsan tahay barnaamijka qubanaha saad u sheegtay dad badan baa aad u jecel oo na soo weydiiya in la ballaariyo markii hore aanu bilaabaynay tijaabi u ahaa laakiin iminka waa ka hirgalay oo weynaaday shan iyo toban daqiiqa ayuu iminka ku egyahay haddii rabbi idmo wakhtigan xaadirka lafteeda waxa socda dadaallo aan doonayn inaan nuso saaco ku gaarsiino oo halkuu shan iyo toban daqiiqa ka yahay nuso saaco uu noqdo oo aan ballaarino laakiin in t v laga dhigo wakhti badan socda mudday qaadan doontaa waxaase aan doonaya inaan carabka ku dhejiyo wakhtigan xaadirka ee maanta la joogo waxaa loo socdaa dhinaca t v-ga iyo digitalka iyo wixii la halmaala raadiyuhuna wuu sii yaraanaya sidaa daraaddeed iminka durba waxaa noo soo baxaya in idaacado kale ay isku diyaarinayaan inay sameeyaan t v qaarna kuwii ku jirana ay ballaariyaan v o a lafteedana kama marno oo qorshahaasi wuu noo yaallaa wakhti ay noqotoba waa la ballaarin doonaa heer t v-na wuu gaari doonaa haddii rabbi idmo cabdiraxmaan aniga laf ahaantayda aan sii raacsadee idaacaddu muddo ayay soo jirtay heerar kala duwanna way soo martay oo marba tallaabo ayay horey u qaadaysay idaacad bay ku bilaabatay labo saddex ilaa idaacaddii afraad ay qiyaastii laba bilood ka hor hawada kusoo biirtay duhurkii horumarkii ma istaagay ma inta ayuu ku idil yahay mise waxaa jira qorshayaal kale oo horu socodkii idaacadda lagu bartay qaybka oo soo socda oo aad dhegaystayaasha la wadaagi karto mahadsaned jacfar wax istaaga ma jiraan markii shaqo gacanta lagu hayo oo hawl la qabto mar walba hamaddu waxay tahay in la weyneeyo oo meesha la joogo laga sii kordho oo la sii badiyo wixii baa wakhti qaadanaya waxay ku xidhan tahay duruufaha xagga lacageed iyo xagga shaqaale iyo wixii abaabul ah iyo baahida markaas jirta sida markaasi loo arko ayay wuxuu ku xiran yihiin waa sidaad u sheegtay nuso saace ayay ahayd idaacaddii ugu horreysayaan ku bilownay maanta oo kale sagaal sano ka hor february labayo tobankeedii sanadkii labada kun iyo toddobadii maanta oo kale ayaa waxaan ku bilaabnay nuso saace bilowday toddobadii barki fiidnimo ilaa siddeeddii fiidnimo dhowr bilood kadibna waxaan ku darnay mid saacad ah waa midda afarta galabtii soo gasha ilaa shanta galabtii socota waxaa markaa ku soo xigay laba sano kadib inaannu ku darnay idaacadda lixda iyo barka aroortii soo gasha ilaa iyo toddobada aroornimo waxaa u dambeysay tani aad xusta ee labada bilood ka hor aanu bilownay ee duhurkii soo gasha kowda iyo barhka ilaa labada duhurnimo oo iyada aan ugu gaar yeelnay arrimaha dhallinyarada oo aan u bixinay barnaamijka dhallinyarada maanta marka markaasaad arkaysa horumarku wuu socdaa xagga raadiyaha keliya maahane dhinaca t v-gana waataan hadda gabadha uga jawaabayey oo nuso saaco ayaanu ka dhigi doonaa kadibna waxaa laga yaabaa in markna uu tod- maalin walba noqdo halka uu hadda uu toddobaadkii marka yahay Een, waxaa dhinaca kale digitalka matalan website-ka oo kale oo berigii hore een, xafiiska dadka jooga oo dhan way wada gelshaan oo maalinba qof lagu qori jiray hadda waxaa ee, loo qaybay hal qof oo loo qoray oo loo shaqaaleeyey oo wax kale aan qabanin oo website-ka keliya ka shaqeeya marka horumarku wuu soconaya haddii rabbi idmo waxaana la jaanqaadi doonaa mar walba baahida jirta iyo imkaaniyaadka iyo duruufaha aan annaga xaggeenna ka suurto gala saaad maqlaysay barnaamijka maanta waxaad ku jira talooyin badan oo dad ay soo jeesheen in qaarkood ay barnaamijyo cusub ay doonayaan qaarna ay ku talinayaan in la badsho marka duruufahaasi iyo baahida xagga shacibkana dhegaysanaya ka jirta annagoo eegayna islamarkaasna la kaashanayna arrimaha dhaqaale iyo suurtagalka xagga iyaga ay ka tahay ayaanu tixgelin doonaa wixii horumar ee imaan doona iyadoo mar walba wixii nagu soo biira aan dadka sii ogeysiin doona haddii rabbi idmo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan yabarow madaxa laanta af soomaaliga oo ka jawaabayay su-aalo ay qaar ka mid a dhegaystayaasha v o edu weydiinayeen guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aanu ku soo qaadnay xuska sagaal sano guurada markii dib loo howlgeliyey laanta af soomaaliga ee v o a intaa ayaan ku ekaynayaa waxaan hambalyo leeyahay asxaabtayda idaacadda maamul iyo wariyayaalba dhegaystayaashana waan uga mahadnaqayaa farxadda ay nala wadaageen waxaanan eebbe ka rajaynayaa in sannadkan kiisa aannu nabad iyo barwaaqo ku wada gaarno aniga iyo dhammaan saaxiibbada barnaamijka igala qayb galay waxaan idinku dhaafaynaa ammaanaha
barnaamijkii faaqidaada oo inala socodsiinayay waryahayga jacfar kukaay oo muqdisho jooga sidoo kale dhegeystayaal qaar ka mid a dhegeystayaasheen ayaa barta facebook waxa ay noogu soo gudbiyeen ra'yigooda waxaana maxamed siciid kaabe oo jooga garowe uu yidhi waan idinkugu hambalaynayaa dadaalkiina maadaama aan dhallinyaro ahay waxaan jeclahay in la xoojiyo barnaamijka dhallinyarada lana soo kordhiyo barnaamij ku saabsan teknolojiyadda maxamed oo barnaamijka teknolojiyadda wuxuu ku baxaa barnaamijka dhallinyarada sidoo kale hoodo ismaaciil oo joogta magaalada hargeysa waxay tiri waxaan ku faraxsanahay inaad nagu soo kordhiseen barnaamijka dhallinyarada waanaan idinkugu hambalyaynaya fardooso cabdullaahina waxay tiri hambalyo v o a sanad guuro wacan runtii waan dhegeystaa idaacadda gaar ahaan barnaamijka caweyska waxaan jeclaan lahaa in lagu soo daro barnaamij ku saabsan xuquuqda dumarka soomaaliyeed sahruuja maxamuud oo joogta magaalada muqdisho iyadna waxay tiri sanad guuro wanaagsan v o a barnaamijyo badan ayaan idinka dhegaystaa waxaanse u jeclahay barnaamijka qubanaha cabdirasaaq cabdalla maxamed jimcaale oo jooga khartuum waxa uu yidhi aasaasidii v o a ee laba kun iyo toddoba waxay ahayd fikirkii ugu wanaagsanaa sanadkaasi oo wax badan ayay soo kordhisay idaacadda v o a barnaamijyada aan jeclahayna waxaa ka mid ah martida mikrofonka faaqidaada toddobaadka iyo barnaamijka hidaha iyo dhaqanka maxamed cali abakar ayaa waxa uu soo diray dhambaalka u dambeeyey waxaan uu joogaa magaalada addis ababa wuxuu yidhi waxaan odhan lahaa waxaad ku soo dartaan barnaamijyo ay ka mid yihiin bara dalkaaga oo ah maalinle oo magaalo maalinba magaalo lagu soo qaato dhalintu si ay u bartaan dalkooda hooyo
ugu yaraan hal qof ayaa dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen isku horimaad xalay xeebta ceelaayo oo soddon kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada boosaaso ka dhacay kadib markii ciidamada badda puntland oo ka hortegaya saddex boqol oo qof oo la tahriibinayay iyo iyo kooxdii tahriibku ay isku dhaceen ciidankan ayaa gacanta ku dhigay dad looga shakisan yahay inay qayb ka yihiin shabakadaha wax tahriibiya warbixintan waxaa magaalada boosaaso kasoo dirtay wariyahayga faadumo yaasiin jaamac taliyaha ciidamada badda puntland admiraal cabdirasaaq diiriye faarax ayaa v o a u sheegay in ciidamada badda puntland uu ka dhintay hal askari mid kalena uu ka dhaawacmay habeennimadii xalay kadib markii ay rasaas iyo iskacaabin kala kulmeen kooxo tahriibinayay dad ka badan saddex boqol oo qof oo isugu jira soomaali iyo etoobiyaan kuwaas oo ka dhoofayay xeebta ceelaayo oo qiyaastii magaalada boosaaso u jirta soddon kilomitir xalayto markay saacaddu ahayd eh, tobankii habeennimo ayaa aan helnay information ah in ka baxayso saddex doomood oo tahriib ah inay ka baxayaan meesha layada celaayo Eh, halkaasna ay diyaar ku yihiin saddex boqol iyo lixdan qof oo isugu jira etoobiyaan iyo soomaali hawshaasi waa howlaha ciidanka badda puntland uu u xilsaaran yahay annagoo waajibaadkanaga gudanayna ayaanu halkaasi ka dhaqaaqnay waxaana gaarnay afar saac iyo bar shan saac iyo bar markay ahayd waxaan anigu si toosa ula hadlay ninka taliyaha saldhigga ka ah meeshaas xagga booliiska waxaana u sheegay ciidankaasi inay u socdaan hawshaas sidaa daraaddeed uu caawiyo wuxuuna ii sheegay ninkaasu in uu ay khalad tahayba ciidankaasi inuu meesha imaado hawshaana ay ka qabtaan waxaan u sheegay inuu ciidankaa nabadgeliyo nasiib darro maanu samaynin ninkaasu taliyaha ciidamada badda puntland ayaa sheegay in ay soo qabteen soddon iyo laba qof oo soomaali tahriibayaal ah iyo afar iyo toban uu ku jiro taliyihii saldhigga ceelaayo oo uu ku eedeeyey inuu ka dammeeyey weerarka iyo arrinka tahriibta laakiin waxaa jirta afar iyo toban qof oo uu ku jiro ninkii meeshaasi taliya saldhiga ka ahaa iyo raggii kale oo dagaalamayey baanu soo qabannay hubkuna waxa weeyaan waa afar qori baanu ku soo qabannay saddexdii doomiyada tahriibta ahaa oo qaadi lahaa yeman geyn lahaa waan soo qabannay waxaan soo qabannay matooro waxaan soo qabannay shidaalkii ay ku bixi lahaayeen oo dhowr iyo toban fuustaa waxaan soo qabannay dadkii ay qaadi lahaayeen qayb ka mid ah maxaa soo gaaray dadka annaga wax dhimashana maanan arag wax dhaawac maan arag ciddii haysana way keeni kartaa uu baarsiinkuna wuu socdaa kama hordhacayo kul magacayga waxaa la yidhahda axmed axmed habeennimadii xalay koob iyo tobankii habeennimo saacaddu markay ahayd baa ciidamada badda puntland ee la yidhaahdo d m b f waxay magaalada xeelaayo ka soo galeen laba dhinac dhinaca badda iyo dhinaca beriga iyagoo aada u hugaysan kadibna waxay tageen meesha saxiimadaha magaalada ay oolaayeen halkaas oo ay dabcaynay saxiimadihii meeshaas oolaa ay ka haystaan kadibna raggii saxiimadaha lahaa ayaa xabadeeyey xabadda haddii la isdhaafsaday khasaare laba dhinaca soo gaaray ayaa jira oo dhinaca dowladda waxaa la sheegaya in khasaare soo gaaray dhinaca kalena dad tahriibayaal ah oo qaarkood laba ka mid orama yihiin ayaa dhaawacmay laakiin dadka la xirxiray oo deegaanka waa jiraan tahriibta waa wax qarsoon ma aha oo puntland meelo badan baa laga rabaa xeelaayo keliya lagama rabo mareeraa laga rabaa magaalada boose gudaheeda waxaa ku yaalla xasuusyada ugu waaweyn oo tahriibka laga rabo oo qaarkood ay ku yaaleen saldhigyada dowladda meel agteeda ah marka dowladdu haddii ay rabtay inay taariib joojiso waxay ahayd in laga soo bilaabo magaalada boosaaso in wacyigelin la sameeyo xataa ceelaayo haddii la sameeyo in tahriib laga rabo in dowladdu qaabkan qaab ka wanaagsan ceelaayo tahriib baa laga rabaa tahriibka hala la joojiyo waxayna u arkayaan in ciidamadii puntland oo weliba laleeyahay waa ciidamadii badda puntland markay qaabka u dhaqmaan waxay kusoo dadka ay u muujinaysaa sawir kale magacaygu waa maxamed maxamuud aadan markii hore waxaan ka imid magaalada muqdisho ciidamadu waxay iga soo qabteen elyra halkaas waxaan ku sugnaa aniga laba habeen koox badan ahayn adiga afartan iyo shan ruux soomaali oromo iyo etobiyan labadaba waa jirana ilaa iyo adiga saddex boqol oo qof camal oo oromo iyo etobiyan wallaahi aniga waxaan safri lahaa saaka alasidi xagee ku socotay magaalada yemen yemen waa kasii gudbi lahaa ilaa iyo sacuudiga aan soo socday magacaagamagacay waa maxamed saciid axmed magaalada boosaasan ka tegay xabadda dhacaysaan la kulmay waxa isku ridayana ma garanayn iyo cid lagu ridayay
aad ayaad u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamaca oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada boosaaso markaana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal qodobadii warka ugu door koronaa xuseen baran mahadsanid ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay kuna sugan dalka maali ayaa sheegay in laga dilay saddex askari askartan ayaa ku dhintay weerar maanta jimcihii lagu soo qaaday saldhig ay ku leeyihiin magaalada kidaal ee ku taala waqooyiga dalka maali madaxa howlgalka nabad ilaalinta ee maali maxamed saalax nadiif ayaa sheegay in soddon kale oo askari ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ilawareedyo ku dhow halka howlgalka nabad ilaalinta ee maali ayaa sheegay in koox mayal adag ay gantaallo la beegsatay xeradaasi wakaalada wararka ee faransiiska ayaa iyaduna sheegaysa in askarta dhimatay ay yihiin askar u dhalatay dalka guinea wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrof ayaa la rajeynayaa in uu kula kulmo madaxda ururka neto magaalada munich shirka ammaanka ee ku saabsan halkaasi ka furmay tani waxay ka dambeysay kadib markii militariga reer galbeedka iyo isbahaysiga maraykanka ay sheegeen inay qorsheynayaan inay yurub ka sameeyaan xarunta ugu weyn ee ciidamada taasoo ah tii ugu weyneed tan iyo dagaalkii qawaaitu dhammaaday maraykanka ayaa la filayaa in uu ballaariyo militariga yurub oo uu ku bixinayo in ka badan saddex bilyan oo dollar waa tahay waad mahadsantahay xuseen qodobadii warkana waxay ugu dambeeyeen idaacaddeen iyo habeennimo waa axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.